bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waraad iyo haddalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayga habeen taliska booliiska gobolka banaadir oo shaaciyey in dhibaatooyin ay kala kulmaan arrimaha la xiriira go'aanada ay gaaraan maxkamadaha dalka iyo ciidamo hubeysan oo ku sugan gobolkan banaadir madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo carabka ku dhuftay in wax laga qaban doono saraakiisha baalmarta sharciga ee ay ka tirsan dowladda soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka oo la kulmay siyaasiyiinta ka aragti duwan maamulka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftagareen iyo dhibaatooyinka ka taagan halkaas uu kala hadlay kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta u baaqday kooram la-aan wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka hadlay dilkii shalay degmada xawareyne loogu geystay mid ka mid ah dadka sida weyn looga yaqaano gudaha degmadaas kana mid ah ganacsatada reerar halkaasi ku iibiya akhbaaraadka caalamka warkeena habeen aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxda maraykanka mexico iyo kanada oo shir ku leh magaalo ku taala gudaha dalka mexico
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo arbaca taariikhdana ay ku beegan tahay koo iyo tobanka bisha julaay bisha janawari sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen qodobada ugu daroon warkayga habeen ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan taliska booliiska gobolka banaadir ayaa sheegay in dhibaatooyin ay kala kulmaan arrimaha la xiriira go-aanada ay gaaraan maxkamadaha dalka iyo ciidamo hubeysan ee ku sugan gobolkan taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir gaashaanle sare mahdi cumar muumin ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay la kulmaan arrimaha ama ay la kulmaan kala kulmaan arrimaha la xiriira go-aanada ay gaaraan maxkamadaha dalka gaar ahaan dacwadaha dhulka ee leysku qabqabsado taliyaha oo hadal ka jeedinaya shirka arrimaha garsoorka ayaa waxa uu sheegay in marka hay-adaha garsoorka ay muwaadin usoo xukumaan dhul loogu qabsado oo isaga uu leeyahay dhulkaasi loogu qabsado kadibna shaqadu ay kusoo wareegto ciidanka booliiska gobolka banaadir oo qeybta fulinta iyo sidoo kale wareejinta dhulkaasi laysku qabsado ay hooshooda galaan in caqabad ay la kulmaan saraakiisha hubeysan ama saraakiil hubeysan oo ka tirsan ciidanka dowladda kuwaas oo is-horistaa ku sameeya shaqada booliiska taasoo dhibaato ku ah shaqadooda cabashadan kasoo yeertay taliyaha booliiska ayaana waxay tahay mid muuqata oo dhibaatooyin kala duwan oo waaweyn ay ka jiraan taliyaha booliiska gobolka banaadir gaashaanle sare mahdi cumar muumin ayaana shirka sanadeedka ah garsoorka maanta lagu qabtay muqdisho ka hadlay wuxuuna sheegay dhibaatooyinka ay kala kulmaan arrimaha garsoorka maxkamadaha iyo ciidamada hubeysan ee ku sugan gobolkan oo dadka qaarkood handadaad u geysta taas oo dadka ku qasabta in ay garsoor iyo cadaalad u doontaan dhinaca kale
oo cid kasta oon ku tuhmayn inay cadaalad darra ka shaqaynayso inaan soo qabno waxaanan ballan qaadayaa cid kasta oo buliisa oo cadaaladdarra ka shaqaysa oo dadka dulmisa inaan maxkamadda hor keenno inta ay taagan tahay in nin sargaal sheeganaya uu xuquuqda muwaadin soomaaliyeed inuu xoog ku dhaafiyo uu ka shaqaynaya shabaabkay dadku cadaalad u doonayaan dowladaha dowlad walba waxaa asal u ah sharciga iyo garsoorka iyo cadaaladda haddii sharciga uu adkaado oo garsoorku adkaado oo cadaaladdu adkaato waxaa yaraanahaya kareemka waxaa yaraanahaya dembiga waxaa yaraanahaya dhibaatooyinka waxaa yaraanahaya dadka dacwoonahaya kala dacwoonahaya waxaa yaraanahaya dadka isdhacahaya runtii sidaad la socotaan dhammaantiin gaabkii iyo wadashaqayn la-aantii ka jirtay waqtiyadii lasoo dhaafay waxay keeneen in la cadaalad doonto nimanka duurka ku jiro taleefonkan iclaha geedaha la hoos fadhiya si taas looga gudbo waxaan go-aansanay in maxkamadaha cadaaladda iyo buliisku si dhaba ay u wada shaqeeyaan si looga maarmo dadka soomaaliyeed si looga maarmo in dadka soomaaliyeed ay cadaalad u doontaan nimanka khawaarijta oo cadowga ka buliis ahaan annagu waxaan qaadnay in aan isreform garayno oo cid kasta oon ku tuhmayna inay cadaalad darra ka shaqaynayso inaan soo qabno annagoo kaashanayna xeer ilaalinta oo wada shaqeyno ka dhexayso iyo maxkamadahaba insha allahu tacaala waan wadi doonaa waxaanan ballan qaadayaa cid kasta oo buliisa oo cadaaladdarra ka shaqaysa oo dadka dulmisa inaan maxkamadda hor keenno oo dadka sida loo xukumayo kale loo xukumo markhaatina ay ka noqdaan ummadda soomaaliyeed insha allahu tacaala soomaalidu waxay ku mahmahdaa gacan daahiraa wax daahirisa qodobka saddexaad on rabaa inaan ka hadla waxay tahay garsoorku wuxuu xoog yeelanayaa marka dhammaanteen aan ka wada shaqeyno
taliyaha booliska gobolka banaadir gaashaano sare mahdi ayuu kaasi ahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa ka hadlayay shirka sanadeedka ah ee garsoorka dalka oo maanta muqdisho lagu qabtay ayaa sheegay in wax laga qaban doono saraakiisha baalmarta sharciga xasan sheekh waa uu ku adkeeyey arrintan carabka iyuuna ku dhuftay isagoo sheegay in wax badan laga qaban doono saraakiisha kala duwan ee dowladda soomaaliya ka tirsan kuwaas oo baalmara sharciga dhibaatooyin kala duwan horseeda wuxuuna sheegay in maxkamad lala tiigsan doono saraakiishaasi waxna laga qaban doono xasan sheekhna waxa uu yidhi
laakiin haddii wiil yaroo labxidiglaa meel istaago afar askari wato uu yidhaaho maya waryaa baxa booliiska uu soo yiraa booliiska hadday iska soo noqdaan yidhaa hadda meesha xabadaa ka dhacaysee xabado inay ka dhacday ma rabnay waa iska soo noqonay ay yidhaahdaan macquul ma aha waa in mustawo kale loo qaadaa xiddiglahan laba xiddiglahan korneylkan janankan ama militaria ama booliisa ama maxaan ku irahdaa nabad sugid ah ama maxaan ku irahdaa ciidanka asluubta ah ee ciidankii dowladda iyo qalabkii dowladda inta soo qaatay inuu ku hor istaaga rabo sharcigii dowladda iyo dalka hadda aniga sabab looga caajiso ama muxuu ahay loo waxay ma aqaan si loo fuliyo shareecada dalka iyo qawaaniinta waa in loo dhintaa maalin walba maxkamadda daday dil inta ku xukunta tiirka la geeya la dilaa soo maa muxuu halleeyey waa tabar darnaay miya kaasi kan hadda oo la sheegayo oo xukunkii maxkamadda hortaagan yaha laleeyahay muxuu ka duwan yahay kaa qoryo haystaa daraaddeeda ma dhici karto wax dhacaya maaha kaysaska saas oo booliiska ka hor yimaada booliisku waa ciddii maxkamadaha xeer ilaalintu iyo maxkamaddu gacmamo qabto ee dhulka ku tagtay dad kusoo qabsato gacmamo qabto ay ku fuliso muxuu ahaaye wixii ay gaartay waxa adeegaas u hayahay waa booliiska oo inuu dadka hor keeno ninkii sharciga ku qaldamana maxkamadda sharciga oo hor keena laga rabo kii ay xukunteen inuu fuliyo laga rabo kii hor istaagana sharciga ha geeyo ciidamada qalabka sidaahi waa hay-ad dowladeed oo dalkan ka tirsan qawaaniin xukunto ayay leeyihiin bilaa qaanuun ma aha man iska socdo daysan oo sharci qabanaya aanu jirin ma aha annaga yaanan ka gaabinin booliiska hadday tahay maxkamadaha iyo xeer ilaalinta ciidanka hadday tahay askariga qaldamaahi waa in la geeyaa maxkamadda oo ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sidaad u ka tirsan yahay ma ka weyna gobollada kuwa waaweyn oo saraakiila oo meelo fogfog dembi ku galay ayaa maxkamaddu inta tagtay meesha kusoo xukuntaa ama qaarkood inta u yeertay xamar soo gala tiraay soo galaan ayaa inta ma diidi karaan laakiin markuu arko booliiska hadduu shuush iska yidhaahdo ka tegayaan hadda waa iska waa iska taqaana waa bini aadana nahay waa waa ku waa waa waa ku waa ku waa ku dhiiranaynaa inaan inaan xuduudaha ka gudubno
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan madoowena waxa uu la kulmay siyaasiyiinta ka aragti duwan maamulka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen cali aadan axmed ayaa warkan sii dheereynaya
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulan la qaatay siyaasiyiinta reer koonfur galbeed ee ka aragti duwan maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha ayaa ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay ayaga oo soo dhoweeyey ka qaybgalka shirka dibu heshiisiyiinta koonfur galbeed oo gogashiisu ay taalo magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa siyaasiyiinta koonfur galbeed la wadaagay in meesha laga saaro wax kasta oo kale shaki keeni kara isagoo xusay in ciidanka ay ku laabtaan xarumahooda si shirka ugu qabsoomo jawi nabdoon oo lagu wada qanacsan yahay waxayna isla qaateen in laga wada shaqeeyo xasiloonida amniga iyo deegaanka cali aadan axmed warbaahinta dalsan muqdisho
kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ama kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa uu u baaqday kooram la-aan waryahayaga nasteex cabdulqaadir ayaa warkan sii dheereynaysa
kulankii ay yeelan lahaayeen maanta sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu baaqday kooram la-aan kadib markii ay soo xaadiri waayeen qaar kamida sanatarada aqalka sare ee soomaaliya iyadoo xalay sanatarada loo diray fariimo lagu ogeysiinayo inuu jiro kulanka maanta waxaana ajandaha maanta uu ahaa sii wadida dooda xeeroosaadka golaha aqalka sare mareen faarax kaahiya oo kamida sanatarada aqalka sare ayaa warbaahinta la hadashay kadib markii uu kulankaasi baaqday walahi horta waxaa marka hore ayaan daro ah inay waxaa laga hadlaya baryahan dhan ay ahayd xerhoosaadka inii la xoojiyo awoodaha aqalka iyo waxyaabo badanna lagu kordhiyo waxa ayaan daro ah inuu hal sanataradii kooramka inuu noo buuxsamo ayadoo markii hore taba kooramka la rabo inuu ku buuxsamo labaatan iyo sideed haddan imaadeen labaatan iyo lix labaatan iyo lixdana intay saxiixeen ayay maxaa la dhihi jiray kala tageen marka taasaa ayaan daro xun ah waxaana baaq u diraya sanatarada haddii la xisaabtan lagu sameyn lahaa oo maxaa la dhihi jiray markasta markii sanatar kasta u imaan waaya ama mishaarkiisa gunada laga goon lahaa ama meeshii laga soo doortay statka laga soo doortay intii fariin loo fara la dhihi lahaa qofkaa soo doorateen kusoo bedela qof kaleeta way wanaagsanaan lahayd bat isla xisaabtan la-aan darteed ayuu maxaa u moodaa inuu wadankeena mar walbo xeer hoosaadka waxaa ku qoran in saddex saco salaadnimo la imaado waxaa soo celcelinayaa adiga qof weyn oo bini-aadana lama riixi karo qofka asaga wixii loo soo darto waa inuu matalaa dadkiisa uu ku matalo meeshuu ku matali lahaana aqalka waay haddii uu maxaa la dhihi jira dhagaysan waayo guddoonka waxyaabahaasaa kaliftaa inuu qofka imaan waayo iyadoo waqtiga loogu talagala saddex saco aroornimo ay tahay afar sacna la rabo inuu mar walba shirka uu furmado waxaa ka dhalan karaa in isbedel lagu sameeyo qofkii shaqadiisa igman waayo waa in qof kaleta lagu soo bedelo waayo dee dad badan oo dhallinyaraa joogtaa bannaanka oo rabtaa inay shaqayso inay imaado aqalkan ay dadka matasho meesha aqalka ugu sarreeyay annagaa joognaa marka yaa waa la bedelaya qofkii imaan waayo waxaa xaq u leenahay inuu xaq u leeyahay qof kasta statekiisa iyo qofkiisa inuu ka arki waayo maalin kasta idaacadda ka arki waayo waa inuu qof kale kusoo bedasho dastuurkeena horta qabyo maaha waxyaabo badan baa ka maqan waxyaabo badana ka maqan waxyaabihii la rabay in lagu kordhiya waxaas camal ah oo isla xisaabtam ah marka insha allah markii la dhammaystiro yaa maxaa la dhihi jiray qof kasta iyo responsibilitygiisa iyo waxyaabaha laga rabo lagu qori karaa oona loo daba raaci karaa mar haddeetan dastuurka qabyada uya darteed ayuu maxaa la dhihi jiray xataa loola xisaabtami karin dadkii ilan dadkii dhan four point five a lagu joogaa xabadku kuu qaraacanaa dhawaa isla xisaabtan la-aan darteed haddaa qofka la xisaabtamaynin cid fartuu doonuu qori soo maaha yaa isla xisaabtan la-aan waa haddii qofka loola xisaabtami lahaa oo cagta cagta loo saari lahaa waxan dhan ma dhacdeen ilan qofka haddaa la dhaho gudnadiyaa lagaa goosanaya wuu imaan lahaa shaqada waayo gudnadaas darteed waa wuxuu ilmihiisa ku biilanaya haddaa la lacag laguma siinaya mishaar ma lihid salaad walba intay soo buuxsami lahaayeen haddii horta xataa mishaarka lagu bixin lahaa qofka imaatanku imaado koramkeena wuu buuxi lahaa naseexa abdulqaadir xasan raadiya iyo t v-ga dalsan muqdisho
waryahayaga nasteexa aaday u mahadsan tahay markan shirka wasiirada dowladda federaalka soomaaliya ee maaliyadda iyo kuwa dowlad goboleedada ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey caasimadda waxaa maanta lasoo gebagabeeyey ama muqdisho lagu soo gebagabeeyey shir u dhexeeyey wasiirada maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedada dalka iyo maamulka gobolka banaadir shirkan oo muddo saddex maalin ah socday ayaa lagu gorfeeyey arrimaha maaliyadda dalka hanaanka mideynta canshuuraha iyo qeybsiga deeqaha kabka miisaaniyadeed ee saaxiibada caalamka ee soomaaliya ku taageeraan shirka ayaa sidoo kale looga hadlay xoojinta xiriirka wadashaqeynta ka dhexeeya wasaaradaha maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur oo xiritaanka shirka ka hadlay ayaa sheegay in kulanka wasiirada maaliyadda federaalka dowlad goboleedada iyo gobolka banaadir uu kusoo dhammaaday jawi is-afgarad ah iyo miradhal arrimaha maaliyadda iyo hirgelinta mideynta canshuuraha dekadda dalka iyo guud ahaan dhaqaalaha waxaa sidoo kale shirka wadahadallo ka jeediyey wasiirada maaliyadda dowlad goboleedada dalka iyo maamulka gobolka banaadir iyagoona ayiiday qodobada kasoo baxay shirka wasiirada maaliyadda dowlad goboleedada dalka ayaa sheegay in la isku afgartay inta badan doodihii ay ka yeesheen hanaanka maaliyadda dalka iyo arrimo kale oo muhiim u ah dib u habeenta hanaanka maaliyadda dalka shirkan ayaa waxaan kasoo qaybgelin wasiirka maaliyadda puntland oo la sheegay inuu arrimo shaqo ugu cudurdaartay kulanka wasiirada maaliyadda gebagabadii shirka ayaa waxaa lagu- laga soo saaray warmurtiyeed ay saxiixeen dhammaan wasiirada maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedada iyo maamulka gobolka banaadir markanse wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay dilkii shalay degmada xamuurweyne lagu geystay abrimo oo ka mid ahaa dadka ganacsada yaryar ku leh ama ganacsatada waxyaabaha yararka ku iibiya degmada xamarweyne warkan waxaa faafahinaya cabdiwaxiid cabdilaahi
wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay dil shalay ka dhacay degmada xamarweyne ee gobolka banaadir kaasoo loo geystay muwaadin deegaanka aada looga yaqaanay ganacsi yarna ku lahaa muddo sannado ah sida dadka deegaanka ay sheegeen allahu naxariistay abuukar sheekh nuuraani ayaa talaadadii shalay askari ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka waxa uu ku dilay gudaha suuqa xamarweyne wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi oo hadal ka jeediyey furitaanka shirka sanadlaha ah ee garsoorka dalka ayaa sheegay in dhacdadii shalay ay tahay mid aada looga xumaado isla markaana aanan u qalmin muwaadin soomaaliyeed in shan kun oo shilin soomaali ah loo daadiyo dhiigiis
cashuurtii baa shalay shan boqoloo shan kunoo shilin baa qof loo dilay runtii dee waa ayaan darro weyn waay shan kun oo shilin soomaali ah oo zero point fifteen centis in qof soomaaliya u dhinto iyadoo wax laga rabo taas waxay muujinaysaa weli gacanta inaan ku wadanno xooggii uusan jirin booliiska in ninkaan canshuurtuu diiday ha loo waco hala maxkamadeeyo ama wixii uu mudnaa ha la marsiiyo arrintaas runtii arrin laga xumaado oo aada looga yaxyaxay bay noqotay waa arkay wasiiro badan oo commenty ka bixiyey dad badan oo soomaaliyeedoo ka hadlaya waxaan rajaynaynaa inay ku ekaato meeshaas oo ciidanka canshuuraha aruurinaya aysan dadka xoog ninkii qofkii canshuur diida xataa dil maahan xataa hadduu diido hadduu bixin waayo maahan hadduu diido dil maaha waxa la waxa hadda maaragtay dee wax loo dilayana shan kunna mana mudnaba maba mudnaba xitaa in qof loo dilo taasi waxay muujinaysaa in cabsigelin iyo ay jirto marka nidaamka garsoorka waxaan rabnaa in ay meesha meelahaasoo kale markay dhacaan weliba maxkamadaha maxkamadaha qalabka sida meelahaasoo kale markay dhacaan inay inay maaragta aada loo adkeeyo xukunkaas gacan ku-dhiiglaha loo tiirinayo ku luglahaashiyaha dilka marxuumka ayaa hadda ku jira gacanta dowladda kadib markii ay dadka shacabka u gacangeliyeen ciidanka booliska saldhigga degmada xamarweyne alxamdulilah ilaahay amaadaas iska leh markuu dil u geystay kadib waa ku baxnay gacantaan kusoo dhigna annaga iyo taliyihiisii iyo maamulkii haddana waxaan ku haynaa gacanta gacan kudhiglaha waxaan rabnaa shacabka inay istejiyaan wax culays ma jiro haddii marba ninkii ninka dili lahaayo wax kaloo la sheega ma jiraba muhiimadda ugu muhiimsan waxaan rajaynaynaa insha allah isagana in cadaaladda marsiino ee, muwaadinkaas oo geeriyoodana waxaan leenahay dadkiisii samar iyo imaan ilaaha naga siiyo isagana waxaan rajaynaa in sharci aan marsiino assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dilka wuxuu ku yimid canshuur oo lacag waa isfaham waayeen sidaasuu dil ku yimid marka waad dareemi kartaa un askari iyo qof shacaba badanaaba dadka markay isqabtaan dadka isku mid baa iska taqaar waxaa jira dulqaad leh iyo qaar aan dulqaad lahayn marka muhiimadda ugu muhiimsan waxay ahayd un in qadar alle ahayd waxaan waa qornaa in qadare ahayd in ninkaan meesha ku geeriyooda muwaadinka oo soomaaliya shacabka in ku geeriyooda aa qorneed wax kaloo culays kale hadda ma jiro ninkan annagaa gacanta ku hayno waxaan ku wareejinayna cadaaladda insha allah
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan magaalada muqdisho markana akhbaaraadka caalamka dowladaha madaxdooda mareykanka mexico iyo kanadaha ayaa waxay shir ku leeyihiin magaalada mexico ee dalkaasi mexico hogaamiyayaasha mareykanka mexico iyo canada ayaa waxa ay sheegeen inay ka wada shaqeynayaan qaar ka mida mushkiladaha ugu waaweyn ee dalalkooda haysta qodobadan ay ka hadlayaan waxaa ka mid ah socdaalka sharci darrada ah isu gudbinta daroogada heshiisyadooda dhinaca ganacsiga oo wajahaya tartan adag oo haysta ka haysta dhinaca shiinaha iyo sidii loo midoobi looga midoobi lahaa duulaanka uu ruushka ku hayo ukraine dhinacyada arrimahaas ayay inta ugu badan ay diiraddu ay ku saarayaan kala hadlayaan kadibna inay war ka soo saaraan ayay rajeynayaan guud ahaan warkii habeen aad habinimadan raadiyaha dalsan kala socoteen waana hageyntaa cid warkayga seego waxa ay dib kaga baaran karaan baraheena bulshada warkan warkiisa xigintaa ku kulmi doono habeen wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel